madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ballaaran oo xalay magaalada hargeysa loogu sameeyey bandhigga buug laga qoray madaxweynihii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay in somalilan in xilliyada doorashooyinka inta badan ay diirimaad afkaar kala duwan iyo weliba xumad ay doorashooyinku wataan ay leedahay waxaana uu meesha ka saaray in dhibaatooyin dhinaca nabadgelyada saamayn karaa ay ka dhacaan somalilan waxaa horta guud ahaan dadku aad bay imika maalmahan social media iyo buuqa u warwaraan nabadgelyo xubaa laga warwaraa waxbaa dhici baa la idhaahdaa waxaan isku bushaarinaya caawa cabdilqaadir jirdi oo oday weyna oo odayaasha mucaaradka kuwa ugu aqoon badan oo ugu degan kaftanka iyo jawga halkaa caawa ka muujiye waxay noo sheegayeen bushaaro inaanay xagga mucaaradka balaada ka jirin wax walaa noo ku dhamaanay anigu waxaan aaminsanahay inaan wax dhibaato dhacayn oo aan ka badin xafiiltan siyaasadeed oo marka doorasho la gelaya iskale mudaaharaad uquuq yar laakiin se dadku udhigayaan idaacadahi social media xashaa ka lah in ummad dham ama community dham ama dad dhamu deegaan u dagaalamayo oo waxaa soo jeeda waa kuma jiraan anaa idinka ballan qaadaya dhinaca kale madaxweynaha somalilan waxa uu sheegay in saamaynta tiknolojiyadda casriga ah ee isgaadhsiinta ee wakhtigan iyo baraha bulshadu inay saamayn ku leeyihiin bulshada
qaska waxaa wadaa waa technolojiga casriga ah hadalkii kii joogay baar la fadhiyey london ama minnesota ama australia inanka meel joogo gidaarkaanti jooga ula hadlaya alka burca jooga uley waxaay hadduu idhaahdo kharash baan u baahan haynaa iyana cidkuu soo maraayo gool loo dhiiba garan maynaa markaa dagaalkan meel baa qola shaydaaniya wade dadka yu istuhugay kala shaki oo ayna wax weyn isu qaadeen taana intaasaa ku dhaafaya balaa ma jirto insha allahu dalka nabadgelyeenu doorashada ku geli nabadgelyeenu ku wadi dadka mucaaradkaana badankooda qolada cusuba oo ruuc cusubna qolo badanoo silaaya soo leliyay baa joogto iyaga laga wadwari maayo qolada tareenkaa kasoo baxday waa la qaban doonaa kuwa cusubna iyagay ku dayan doonaan balaayo kama filan xisbiyada mucaaradka hadee waa mucaarada xeelka daaya hayar cantamaane yala caburin cabdilqaadir waa ogol intii mucaaradada dhinaca kale cabdilaahi geeljire oo ka mid a saraakiisha sarsare xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa tilmaamay madaxda looga baahan yahay in doorkooda ay qaataan oo laysu soo jiido dadka inta badan aaraahda siyaasaddae kala duwan qaba innaga inoola taallo colaadi dad walaala'a baynu nahay dad wada jira baynu nahay madaxdeenna waxaynu ku dhiiri gelinaynaa iyagaa mas-uuliyaddu saaran tahaye inta dhiman ee isu soo jiidaysa dadka ee walaalaynaysa
khadar maxamed cakule v o e hargeysa